dadka ku nool sool sanaag iyo cayn waxaan u sheegaynaa inaysan cidna waxba u qabanayn inay ayagu wax qabsadaan mooyaane waxyaabaha inala haray ee waxaweye maaragtay dib u dhaca ugu faraha badan inoo keeneen waxaa ka mid ah dadka iyagii gobollada sool iyo sanaag ku noolaa inay waxaweye maaragtay inay miciin bideen ama waxaweye inay cid kale wax u qabato inay door bideen halkan waxaan kaloo maaragtay ka soo gudbinayaa hiigsiga jabhadda s c liberation in gobollada s c waxaweye hiigsiga jabhadda waxyaalaha kamid waxaa ka mid a in gobollada s c in loo dhiso awood ciidan oo ay ku midaysan yihiin dadka degan sool sanaag iyo cayn kana difaacda cadow kasta oo ku soo duula ama ku soo xadgudba dalkeenna iyo dadkeenna nooc kasta u ahaado qodobka labaad waxa weeye jabhaddani waxay u taagan tahay difaacidda iyo dib u xoraynta gobollada sool sanaag iyo cayn qodobka saddexaad waxa weeye jabhaddani waxay u taagan tahay midaynta iyo walaalaynta beelaha degan sool sanaag iyo cayn qodobka afraad waxa weeye jabhaddani waxay u taagan tahay fulinta go'aammada ka soo baxa isimada dhaqanka iyo waxgaradka kuna salaysan nabadaynta iyo walaalaynta beelaha wada dhashay ee gobollada sool iyo sanaag iyo cayn degan qodobka shanaad waxa weeye jabhaddani waxay diyaar u tahay beelaha deriska ah beelaha deriska la ah sool sanaag iyo cayn in ay kula dhaqanto deris wanaag qodobka lixaad jabhadda s c kuma aha duulaan beelaha soomaaliyeed mid ka fog iyo mid u dhow toona